saasoo kale nin dhacay xildhibaano hanti ay leeyihiin oo ka fakaday koonfur galbeedna waxaa lagu qabtay saasoo kale isla jubbaland oo kana kismaayaan ka dhiibnay kaasna waxaan ka dhiibnay isla jubbaland gudaheeda isna doolo magaala doolo waxaan ka soo qabannay weliba dalka kenya gudihiisa xiriir aan la samaynay oo wasaaradda amniga ay la samaysay jubbaland cabasho nooga timid dadkii uu dhacay ahaa marka wada shaqayn noocaas ku salaysan asliyan oo wasaaradaha amnigu ay yeeshaan oo wasiirkii dowladda federaalka dowladda dhexe uu ka soo qaybgalayo biidni illaahi tacaala uu imaanayo ku salaysnaa asliyan